ciyaaraha dadkani loo qabtay inay ku lug leeyihiin weerarkii Isniintii iyo Talaadii ka dhacay deegaanka galbeedka Lamu ay ku geeriyoodeen toddoba ruux ayaa waxay haatan ay gaarayaan sagaal ruux iyadoona uu guddoomiyaha dhinaca ammaanka ee Lamu Irungu Macharia uu sheegay inay haatan ay hayaan macluumaad dheeraad oo la xidhiidha weerarkaasi isagoona sheegay in sagaalkan qof ee lasoo qabtay ay maanta ay maxkamadda ka soo hormuuqan doonaan tumeweza kupata washukiwa tisa ambao wako baroni. Tuko nao kama polisi, wanaendelea kusaidia kwa uchunguzi. Kuna wengine pia tunafuatilia, na kunaonekana kuna dalili mzuri ya kwamba uchunguzi wetu utazaa matunda. Watu wametajataja ardhi, wengine wametajataja siasa, wengine wametajataja kuna jamii ambazo zinakuwa targeted. So tunafuata hiyo yote tuakiche tu, ndio mwisho baada ya uchunguzi tujue tutafuata gani, na sio muda usio mbali tutakuwa tumejua ni pengine ni nini kilifanya hilo jambo likatenda.
weeraradii isniintii iyo talaadadii ka dhacay deegaanka galbeedka laamu ayaa waxay abuureen cabsi xoogan iyo dadka deegaankaasi inay in badanoo ka mid a ay barakacaan iyadoona isku-duwaha ammaanka ee gobolka xeebta john ulangata uu u xaqiijiyey dadweynaha deegaankaasi ku nool in ammaanka si weyn loo adkeeyey tillaabo adagna laga qaadi doono kuwii ku lug lahaa weeraradii halkaasi ka dhacay eelawareedyo aanu helina ayaa waxaay muujinayaan in weeraradani ay suurtagal tahay inay kulug leeyihiin muran dhinaca dhulka iyadoona inta badan dadka weerarka lagu dilay la sheegay inay ahaayeen kuwa u doodi jiray xuquuqda dhinaca dhulka ee dadka deegaanka haatan degan maxamed cabdi bootaan warbaahinta haystaa magaalada mombasa